بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah banaanbaxyada ka socda waddanka koonfur afrika oo sii xoogaysanaya boqolaal kun oo ka mid ah shacabka dalkaasi oo weli waddooyinka taagan ciidanka booliiska oo faragelin ku sameeyey dibadbaxyada socda iyo xaalado cabsi ah oo ay wajahayaan dadka soo galootiga ah ee ku nool koonfur afrika kadib hoos u dhaca taageerada maraykanka ee nato dowladda turkiga oo si aadaha kaga dhex muuqanaysa isbahaysiga nato haddaba maxay yihiin labada arrimood ee farta lagu fiiqayo inay sababeen xilli maraykanka uu dabaaldegayo maalmaha xorriyadda laba boqol iyo konton sano kadib maxay yihiin siyaasadaha gebidhaclinta ah ee washington ku dhaqmayso maxaanse ka ognahay maqaal uu toban sano ka hor uu qoray madaxweyne ku-xigeenka maraykanka iyo waxa aragtidiisa hadda iska beddelay qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii shanaad ee taxanaha shadaraad min taariikhi alqaacida ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom ugu horreynna waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad ee taxanaha shadaraad min taariikhi alqaacida oo aan ku akhrino silsiladda dhegaysiga dhigaalada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen mucaad
سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق وقدم الرجال
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخر مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel waliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada xalqada shanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama al-kutubulmasmuuc ah ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraad min taariikhilqaacida intiinii nala socotay waxaan xalqadii hore ee taxanaheenna ku soo qaadanay qodobada ay ka midka yihiin bilowgii jihaadka afghanistaan ee duulaanka midoogii sofiyeed iyo imaanshihii sheekh usaamat ibnilaadin ee bakistaan si uu u garab istaago mujaahidiinta qaar ka mid ah magacyada raggii hormuudka ahaa ee ka qayb qaatay jihaadkaas sida afghanistaan ee u noqotay goob ay ku kulmaan dano istiraatiijiyado kala duwan oo caalami ah iyo dowrkii maraykanka iyo xulafadiisa dalalka carabta iyo kuwa islaamka ay ka qaateen fududaynta socdaalka iyo taageerada dhallinyaraday ku qulqulaysay afghanistaan xalqadeenna maanta waxay ka bilaabanaysaa mowduuc cusub oo uu qoraagu ugu wanqalay waajibaadkii la dayacay haddaba waa maxay waajibaadkaas yaase dayacay si aynan uga hordhicin hadalka qoraaga aan u dayno isaga iyo sida uu arrintan daaha uga rogayo wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay erayo sidan u dhigan inkasta oo ay jireen is-afgaradyo iyo siyaasado dan wadaag ah oo ay ka sinaayeen mujaahidiinta dowladaha carabta iyo maraykanka haddana ajandayaasha ay lahaayeen dhaqdhaqaaqyada jihaadiga ahi wuxuu ahaa mid gebi ahaanba ka duwan dhaqdhaqaaqyadani waxay u arkeen in afghanistaan ay tahay fursad qaali ah oo looga faa'iidaysan karo waajibaadka jihaadka ee la dayacay iyo marxalad istiraatiiji ah oo loogu diyaargaroobayo weeraro ka dhan ah xukuumadaha gacanta ku haya waddamada carabta sheekh cabdalla casaam iyo sheekh usaamat ibnilaadin allaha u wada naxariistee waxay si qoto dheer u garwaaqsadeen in fagaarayaasha afghanistaan ay yihiin fursad dahabi ah oo aan la dayici karin waayo waa markii ugu horreysay oo muddo dheer kadib arrinta jihaadka si furan looga hadlo iyada oo loo adeegsanayo jaraa'idka telefishinada iyo meelaha kale ee dadweynuhu wax ka akhriyo ama ka daawado taas oo horay u ahayd mid adag oo aan suurtagal ahayn labada sheekh ayaa si wanaagsan u gartay in taageerada caalamiga ah ee loo muujinayo jihaadka ka dhanka ah ruushka iyo fududaynta socdaalka aysan jiri doonin muddo dheer ayna ku ekaan doonto inta laga gaarayo danaha laga leeyahay sidaasi darteed sheekh cabdalla casaam wuxuu bilaabay safarro ballaaran oo uu kaga dhaqaaqay bakistaan ilaa maraykanka isagoo muslimiinta ku baraarujinaya jihaadka ololihii wacyigelinta ee baaxadda lahaa ee uu wakhtigaas hormuudka ka ahaa sheekh cabdalla casaam isagoo si qoto dheer u sharaxaya macnaha jihaadka oo ku sigtay inuu ka zuulo nolosha muslimiinta ugana jawaabaya dhammaan su'aalaha fiqiga ee la xidhiira jihaadka kana jawaabaya dhaliilaha sharciyeed ee lagu carqaladaynaya jihaadka wakhtigaas ayaa si weyn u iftiimiyey jihaadka ka socday dalka afghanistaan sheekh cabdalla casaam wuxuu si xirfad leh u adeegsanayay warbaahinno kala duwan isaga oo faafinayay gaar ahaan labada kitaab ee uu qoray ee kala ahaa addifaac can araadi almuslimiin ahamu furuudi alacyaan iyo aayaat araxmaan fii jihaadi al afghaan oo uu qoray sannadkii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii dhanka kale ololaha xog waranka iyo dhiirigelinta ee muhiimka ahaa ee uu sheekh usaamat ibnilaadin ka waday gudaha dhulka barakaysan ee xarameynka ayaa si weyn uga qayb qaadatay kicinta dareenka dadka muslimiinta ah ee ku nool dalalka carabta natiijada ololayaashaas ka soo baxday ayaana keentay inay afghanistaan ku qulqulaan kumannaan dagaalyahano carbeed ah kuwaas oo intooda badan ka kala tegay dhulalka xarameynka yeman iyo masar sheekh cabdalla casaam wuxuu mar waliba ku hamin jiray in dagaalka afghanistaan uu noqdo meel laga dhalin karo kacdoon jihaadi ah oo ku faafa dunida islaamka isaga oo yidhi waxaan doonayaa in dal waliba oo carbeed ay ka yimaadaan ugu yaraan afartan mujaahid kuwaas oo haddii bar ka mid ah ay halkan ku shahiidaan ay barka kale jihaadka u gudbiyaan dalalkii ay ka kala yimaadeen hamigaas uu shiikhu lahaa ayaa u hirgalay si ka ballaaran sidii uu tamaninayay waxaana dalka afghanistan soo gaaray in ka badan afartan kun oo dhallinyaro muslimiin ah oo aysan ku jirin dadka afghaaniyiinta ah in ka badan kalabar ka mid a dhallinyaradaas ayaana heshay tababar ciidan waxaana dagaalka si toos ah uga qayb qaatay in ka badan kalabarka tababarkaas heshay tirada ka shahiiday siddeeddii sano ee uu dagaalku socday ayaanan dhaafin boqolkiiba laba iyo bar taas oo u dhiganta xaddiga sakada ee hantida laga qaado kuwaas oo gaarayay ku dhowaad kun qof allaha u wada naxariistee halkanna wuxuu qoraagu ina dulgeynayaa mowduuc oo uu ciwaan uga dhigay sheekh usaama iyo safarkiisii ugu horreeyey ee afghanistaan wuxuuna qormadiisa ku bilaabayaa sida tan sheekh usaama tabnilaadin markii ugu horreysa ee uu cagta dhigay dalka afghanistaan ayaa taariikh ahaan ku beegneyd bishii rajab ee sannadkii kun afar boqol iyo afartii hijiriyada oo ku astaysneyd abriil sannadkii kun afar boqol afar iyo siddeetankii intii ka horreysay xilligaas wuxuu sheikhu xidhiiro joogto ah la lahaa jamaacadii islaamiga ee laahoor iyo sheekh cabdalle casaam oo ku sugnaa magaalada islaamabaad isagoo si toos ah ugu gudbin jiray deeqo dhaqaale ee uu ugu talagalay mujaahidiinta muddadaas oo dhan ilaa rubicii hore ee sannadkii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii sheekh usaama wuxuu ka baaqsanayay inuu si toos ah u galo gudaha afghanistaan maadaama boqortooyada sacuudiga oo uu qoyskiisu aad ugu dhowaa ay si rasmi ah uga codsatay inuusan gudaha u gelin afghanistaan iyada oo ka baqaysa in haddii ruushku qabto sheekh usaama ay caddeen u noqon karto in sacuudigu si hoose u taageerayo jihaadka ka dhanka ah midoogii suufiyeed wuxuuna sheekhu intii uu joogay dalka bakistaan uu magaalada bishaawar kula sugnaa rag kale oo muhaajiriin ah si kastaba ha ahaatee afar sano kadib isagoo dhiirigelin ka helaya sheekh cabdalle casaam ayuu go'aansaday inuusan ka baqin cadaadisyadii kaga imaanaya boqortooyada sacuudiga safarkiisii ugu horreeyey ee afghanistaan ayuuna ku tegey deegaanka jaaji halkaas oo uu goobjoog u ahaa duqayn culus oo cirka ah taas oo sida uu sheegay sayaaf oo markaas madax ka ahaa midoogii islaamiga ee mujaahidiinta afghanistaan ay sababtay in la soo rido afar diyaaradood oo ay mid ka mid ahayd diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helokobtarka sheekh usaama mar uu dib u xusuustay dhacdooyinkaas ayuu uga warramay si qiiro leh oo murugo xambaarsan isaga oo yidhi ilaa laga soo gaaro dabayaaqadii sannadkii kun afar boqol iyo afartii hijiriyada waxaa igu xeernaa dareen cabsiyadeed oo iga reebay inaan ka qayb galo dagaalada tooska ah waxaana mar kasta indhaha ku hayay culeysyada igaga imaanayay ka qayb qaadashadeeda jireed ee dagaalada caqabadahaas iyo cudurdaaradaas oo ay faafinayeen kuwa dadka ka niyad jabiya jihaadka ayaa keenaya ka fogaanshaheena halganka xitaa hadday ka ahayd niyad wanaag maadaama ay la qabsadeen jawiga raaxada iyo deganaanshaha ku dhisan ee ay muslimiinta caalamku wakhtigaas ku jireen si kastaba ha ahaatee waxaa nasiib darradaas ku sii soconnay ilaa laga soo gaaray bisha rajab ee sannadkii kun afar boqol iyo afartii hijiriyada xilligaas oo markii ugu horreysay aan si dhab ah u galnay gudaha xeryaha tababarka iyo goobaha jihaadka ee afghanistaan waxaa xusid mudan in xilligaas sannad ama wax ka badan ka hor ay jireen kooxo carbeed oo ka dagaalamayay afghanistaan kuwaas oo ay ugu caansanaayeen majmuucadii khoosti oo uu ku jiray sheekh abilweliid al misri cabduraxmaan misri abi xabsa al kumandaan axmed xasan abilkhayr al misri sakhri iyo wadiic alxaaji oo ka yimid dalka lubnaan sheekh usaama waxaa si weyn u saameeyey xaaladdii uu kala kulmay afghanistaan taas oo ahayd awoodyarida dhaqaale iyo midda agab aad ayuuna uga xumaaday heerka ay gaarsiisan tahay awoodda cadowga wuxuuna ogaaday in hababka difaaca gaar ahaan godadka aysan ku filnayn walaalaha isla markaana ay dhibaato ku hayso habka dhaqdhaqaaqa iyo gudbinta sahayda intii uu ku sugnaa qalcadda jawni wuxuu si cad u arkay sida ay u yar tahay rasaasta ay mujaahidiintu isticmaalayeen wuxuu la kulmay wufuud ka kala yimid gobollada kale waxaana u caddaatay in halkaas ay xaaladdu aad uga sii liidatay wuxuuna arkay in lacagihii aanay gaarin meeshii loogu talagalay sidoo kalena cuntada dharka iyo walxaha lamahuraanka u ah howlgallada jihaadiga ah ay aad u yaraayeen arrimahan oo dhan waxay sheekh usaama dareensiisay fadeexad ka taagan in habkii hore ee uu lacagaha ugu shubi jiray ay ahaayeen meelo aan la hubin isla markaana sax ahayn wuxuuna xaaladdaasi ku tilmaamay sida tan waxaan la yaabay xaaladda oo aad u liidatay dhinac kasta hantida agabka hubka waddooyinka iyo godadkii difaaca waxaan allaah ka baryay dembidhaaf waxaan dareemay inaan dembaabay kadib markii aan dhegaystay qaar ka mid ah walaalaha macallimiinta iyo kuwa aan jeclahay anigoo ka baqay inaan gudaha u galo si uusan arrinkan u keenin dhibaato amni sidoo kale waxaan dareemay in afartii sano ee dibdhaca ahaa ee na dhaaftay aysan dunuubteeda tirtiri karin ilaa shahaado khaalisa mooye
سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii shanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama al-kutubulmasmuuc ah ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraat min taariikhi alqaacidah waxaa inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doonno insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu على وضح النجا طيب كرم يذكرون الله مع الله في حل وحرم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay kadib markii uu dhammaaday muddadii kama dambaysta ahayd ee soddonka juun ee dadka reer koonfur afrika ay u qabteen dadka ajaanibta ah ee dalkaasi ku sugan ayaa kumanaan qaxooti ah waxay hadda wajahayaan xaalado adag oo isugu jira dabagal maalinle ah xarig iyo dadaalla deg deg ah oo lagu musaafurinayo iyadoo dhanka kale hay-ado samafal oo ay ku jiraan kuwo islaami ah ay wadaan howlo bini'aadannimo oo loogu gurmanayo dadka ku jira xeryaha barakacyaasha ee cadaadiska la kulmaya booliska koonfur afrika ayaa xabsiga dhigay in ka badan sagaashan qof intii lagu guda jiray dibadbaxyadii looga soo horjeeday dadka ajaanibta ah ee toddobaadkii hore ka dhacay guud ahaanba dalka iyadoo ku-xigeenka taliyaha booliska dalkaasi uu sheegay in boqol sideed ka mid ah boqol iyo labaatan mudaaharaad si nabad ah ay ku dhaceen halka booliska ay faragelin ku sameeyeen laba iyo toban kale boolisku waxay sidoo kale xaqiijin in hal qof lagu dilay rasaas lagu furay xilli banaanbaxyo ay ka dhacayeen johannesburg wakhtigaas oo la dhacaya dukaamo ay leeyihiin dad sowgalooti ah ciidamada milatariga ayaana la geeyey xaafado badan oo ka tirsan magaalada kadib markii rasaas lagu dhaawacay laba qof madaxweynaha koonfur afrika oo kulan deg deg ah la yeeshay qabanqaabiyaasha banaanbaxyaasha ayaa sheegay in walaaca ay qabaan shacabka koonfur afrika ee ku saabsan socdaalka sharci darrada ah uu yahay mid dhab ah oo mudan in la dhegaysto haddana wuxuu dhanka kale carabka ku adkeeyey in aysan aqbali doonin fowdo walaacna ay ka muujinayaan in waddanka xaalad qalalaasa ah uu galo ururada u dooda waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee ka jira koonfur afrika ayaa ku eedeeyay dadka wada ololaha ka dhanka ah naceebka dadka ajaanibta ah inay tahay siyaasad fashil ah oo lagu qarinayo dhaqaale xumida ragaadisay waddanka sida shaqala'aanta iyo nidaamka magangelya doonka oo culays badan ay saaran yihiin wargeeska turkiga ee deli sabax ayaa xusay in cilmi baarayaasha aysan helin cadeymo muujinaya in socdaalka sharci darrada ah uu si toos ah mas-uul uga yahay dhibaatooyinka dhaqaale ee koonfur afrika inkastoo ay jiraan aragtiyo baahsan oo dadka sowgalootiga ah lala xiriirinayo inkastoo ay jiraan aragtiyo baahsan oo sheegaya in dadka sowgalootiga ah lala xiriirinayo shaqola'aanta jirta sida laga soo xigtay qaramada midoobay koonfur afrika waxay martigelisaa in ka badan boqol lixdan iyo toddoba kun oo qaxooti iyo magangelya doon ah taasoo aad uga yaar tirada qaxootiga ee ku nool yuganda oo gaaraya hal dhibic siddeed milyan iyo jaad oo martigelisay in ka badan hal dhibic laba milyan oo qof warbixintu waxay sidoo kale tilmaamtay in dadka soogalowtiga ah ay la kulmaan tacadiyo iyo bartilmaameedyo joogto ah iyadoo aan la eegin xaaladooda sharci dad rayid ah ayaa marar badan waddooyinka ku joojiya iyagoo ka dalbanaya dukumentiyada aqoonsiga inkastoo dowladdu ay marar badan sheegtay in booliska ee keliya sharci ahaan ay xaq u leeyihiin inay hubiyaan warqadaha deganaanshaha magaalada cabton nin u dhashay gaana ayaa lagu dilay gudaha dukaanta majaro ah iyadoo baaritaanada horodhac ah ay muujinayaan in dhacdada lala xiriirinayo iskuday baad ah dilkan ayaana sababay muran diblomaasiyadeed kadib markii dowladda gaana ee si rasmi ah uga cabatay dhacdadan halka dowladda koonfur afrika ee beenisay in dilka lala xiriirinayo dibadbaxyadii dhacay بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku eegaynaa warbixin ka hadlaysa maxaa sababay in turkigu uu noqdo mid sannadahan dambe si aad ah uga dhex muuqda naato maxayse yihiin labada arrimood ee farta lagu fiiqaya in ay sababeen arrinkan wargeeska washington bost ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in turkigu uu sannadihii ugu dambeeyey si aad ah uga dhex muuqday isbahaysiga naato isagoo ka gudbay marxaladdii uu la kulmi jiray dhaleecaynta joogtada ah ee uga iman jirtay xulafadiisa reer galbeedka sida wargeeska uu sheegayo isbeddelkan waxaa saldhig u ah ilaa laba arrimood oo waaweyn waa midda koowaad ee xiriirka dhow ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa turkiga rajab dayib erdogan iyo tan labaad oo ah isbeddel uu turkigu ku sameeyey warshadihiisa difaaca arrintan oo reer yurub intooda badan ku qasabtay in ay yara dabciyaan cadaadiskii ay ku hayeen turkiga maadaama ay hub iyo saanad kale oo militari ay ugu baahan yihiin dhanka ankara ka hor shir madaxeedka nato ee lagu qabanayo turkiga xukuumadda erdogan ayaa dareemaysa jawi ka duwan kii sannadihii hore xilligaas oo ay ankara wajahaysay khilaafyo la xiriira iibsashada nidaamka difaaca cirka ee ruushka ee s afar boqol howlgalladii militari ee ay ka fulinaysay xukuumaddan waqooyiga suuriya ee ka dhanka ahaa ciidamada kurdiyiinta ee ay reer galbeedku taageeraan iyo diidmadii muddada dheer qaadatay ee ku saabsanayd kubiirista sweden ee nato majalladda washington bost waxay sheegtay in xiriirka gaarka ah ee u dhexeeya trump iyo erdogan uu noqday qodobka ugu weyn ee dib u xoojiyey doorka turkiga ee nato waxauna trump sheegay in uu ka qaybgeli doono shir madaxeedka nato ee ankara ka dhacaya taasina uu u sameynaya erdogan dartii waxa uu madaxa aqalka cad intaasi ku daray in haddii shirkan aanan lagu qaban lahayn turkiga uusan marnaba ka qaybgeli lahaynba falanqayaashuna waxay arrintan u arkaan guul diblomaasiyadeed oo muhiim ah taasoo sare u qaadaysa saamaynta ankara ee gudaha isbahaysiga wargeysku waxa uu sidoo kale xusay in goobta juqraafiyadeed ee turkiga ay sii kordhinayso muhiimaddiisa waxauna gacanta ku hayaa marimbiyoodka bosforos taasoo ka dhigaysa mid aanan laga maarmi karin marka laga hadlayo amniga badda madoobe iyo bariga dhexe gunaanadkii baahida sii kordhaysa ee yurub ay u qabta hubka turkiga ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay mowqifyada siyaasadeed ee reer galbeedka marka laga hadlayo gudaha isbahaysiga nato haddeen intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa muxuu yahay maqaalkii uu qoray madaxweyne ku-xigeenka maraykanka toban sano ka hor xilligii mucaaradka uu ahaa maxaase hadda iska beddelay aragtidiisa iyadoo ay ku beegan tahay sanad guuradii laba boqol iyo kontonaad ee ka soo wareegatay madax bannaanidii maraykanka majallada the atlantic ayaa dib u daabacday maqaal uu qoray madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jerry fans toban sano ka hor gaar ahaan afartii bishii luuliyo ee sannadkii laba kun lix iyo toban si ay u muujiso isbeddelka weyn ee ku yimid mowqifkiisa siyaasadeed majalladda ayaa warbixintan ciwaan uga dhigtay toban sano ka hor madaxweyne ku-xigeenku waxa uu qoray in maalin uun uu caddayn doono in xaqiiqadu ay tahay in trump uusan marnabo ahayn midka shacabka ku habboon ujeeddada wargeeska uu maqaalkan dib u baahinta ugu sameeya ayuu ku sheegay in ay tahay in dadku ay ogaadaan islamarkaana ay qiimeyn ku sameeyaan hadalkii jerry fans uu markaasi ka dhawaajiyey islamarkaana ay ogaadaan isrorogga siyaasadeed ee uu sameynaya ninkan ugu horrayntii mucaaradnimadii jerry fans waxay isku rogtay muxaafadnimo boqolkiiba boqol ah islamarkaana si aad ah ugu dhow trump loona saadaalinaya wakhti xaadirkan in uu noqon doono hogaamiyaha kooxda meega ee trump uu aasaasay doorashada madaxtinimo ee sannadda maqaalkii jerry fans ee wakhti xaadirkaas waxaa si aad ah uga muuqatay mucaaradnimo xooggan iyo aragti ka dhan ah trump xilligaas oo uu madaxweynaha maraykanka wakhti xaadirkan ku jiray ololaha uu ku raadinaya kursiga madaxtinimo ee maraykanka muddaxileedkiisii koowaad ninkan ayaa si aad ah uga jawaabayey hadallada trump iyo ballanqaadyadii shacabka uu u fidinayay si gaar ahaaneed kuwa ku sugan gobolka ohio oo xilligaas wajahaya burbur dhaqaale iyo mid bulsho oo baahsan waxauna jerry fans maqaalkiisa xilligaasi ku yidhi marnabo ma ahan in shacabka ohio ay ku kadsoomaan ballanqaadyada beenta ah ee uu faafinaya trump mar uun ayaadna ogaan doontaan in trump uusan ahayn midka dhab ahaantii ku habboon in uu xalliyo baahiyihiinna sidoo kale waxa uu jerry fans xilligaasi trump ku tilmaamay in uu la mid yahay daroogada horowiynta oo uu ula jeeday si aad ah ayuu ugu saameynayaa hadalladiisa beenta ah inta uu ku jiray kambeynkiisa doorasho toban sano ayaa ka soo wareegatay wakhti xaadirkan wax welibana way isbedeleen ayuu wargeeskada atlantic yidhi oo wakhti xaadirkan jerry fans waa saaxiibka sida aadka ah ugu dhow trump siyaasaddiisii mucaaradnimaduna waxay isku beddeshay mid u sacbatumaysa oo dabataagan trump dhaliilihii uu u jeedinaya toban sano ka hor ayuuna wakhti xaadirkan ka dhigayaa kuba saxan taasoo caddaynaysa oraahda ah in siyaasaddu ay leedahay dana joogto ah guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoum بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى